wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday hay-adda media oo uu hogaaminaya madaxa mashaariicda ee hay-adda kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga u dhexeeya jubbaland iyo hay-adda media gaar ahaan dhinacyada horumarinta adeegyada asaasiga ah sida caafimaadka biyaha nadiifta ah iyo wax ka qabashada xaaladaha degdega ah cabdiraxmaan cabdi axmed wasiirka wasaaradda qorsheynta jubbaland oo marka uu kulanku soo ilaaday la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey kulanka iyo qodobadii diiradda lagu saaray waxaa maantana soo booqday wafdi ka socday hay-adda caalamiga ee meedhaya wafdigaas oo ka koobnaa wakiilka hay-adda iyo madaxa barnaamijyada caalamiga ah ee dalka switzerland ulajeedadooduna waxay ahayd in ay warbixin naga siiyaan barnaamijyada iyo mashaariicda ay jubbaland ka wadaan iyo sidaan u wada shaqeyn lahayn sare loogu qaadi lahaa wada shaqeynta hay-adda iyo dowlad goboleedka jubbaland maadaama wasaaradda qorsheynta ay mas-uul ka tahay isku dubaridka la xisaabtanka iyo xaqiijinta sida hufnaanta leh mashaariicda u fulaan iyo la shaqeynta hay-adaha caalamka waxaan warbixin waafiya ka dhageysanay mashaariicda hadda ka socda jubbaland iyo mustaqbalka waxa soo socda ka dhageysiga kadib annagana waxaan usoo bandhignay sidaan u wada shaqeyn lahayn hogaanka dowladda iyo sida ay nooga go-an tahay inaan hay-adaha caalamka u abuurno jawi wanaagsan iyo jawi saaxiibtinimo ah oo aan ku wada shaqeyno si loo xaqiijiyo hufnaanta isla xisaabtanka mashaariicda ka socda dowlad goboleedka jubbaland ugu dambeyntii waxaan usoo bandhignay hal abuuro cusub oon kula shaqeyn doono hay-adaha caalamka kuwaas oon shalaba u n-ka usoo bandhignay inaan u shaqeyno sidii hore si ka duwan maadaama caqabada ay imaadeen la xiriira arrimaha fundinka ama arrimihii deeqaha soomaaliya lagu caawin jiray aad bay ugu faraxsanayeen inay maanta soo booqdaan wasaaradduna wax badan baa iska bedelay nidaamyo iyo system lagu dabagalo mashaariicda iyo nidaamyo kale ay la hirgeliya kuwo kaloo haddaba gacanta lagu hayo taasoo fududeynaysa wada shaqeynta hay-adaha caalamka iyo dowladda jubbaland wax badanna waan kusii kordhin doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka intaasu kulankeenu ahaa si guul iyo maaragtahay u noogu soo dhammaaday aadaa u mahadsantiin